raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinbayda dhugunsudayaal ha ka dhowaada warka hamiignimo qodobada un warkaana siinkahayn walibaayo shalayina maylan ku hadalay shirkii golaha wadatashiga qaran ee geeka magaalada muqdisho ka furmaya shaqaalaha rayidka dowladda federaalk soomaaliya oo laka amaray inay qaadaan tilaalka covid ra-iisul wasaare roobleh oo ku hadlay dadkii amisom ee ka xasuuqday gudina ansaari amniga doorashada kordhiyaasa magaalada beledweyne oo laku shiray saraakiil ku tirsan ciidanka xoogga oo tababar miinabaarise laanhiri wasaaradda bilaantiyo horumarinta xuquuqul aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo wida ololaha wacyigelinta ka hortaga cudurka covid nteen muwaadiniin soomaaliyeed oo dhaawacay culusnimka jcd dalka koonfur africa iyo i f j oo sheegtay inay halis ka jaraan suxufiyiinta ka sugan afghanistan waayahay mar kale hamiin faylo waa hamiignimo sabte taarikhdan iyo keedanta labaatii kowta bili sideed lamadkii labaatii kowta intaas waliba ay waxayna qodobada warka hamiignimo siinka hayna in isdiyaariyayoogii oo faahfaahsan hamiin faylo dhugunsadayaal kabilaawo shirka golaha wadatashiga qaran oo uu shir guddoonku haya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo weliba use islamarkaasaytina ku qeyb galeen dhammaan madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed puntland iyo jubbaland ayaa waliba lahka gebagabaayay wejihii koowaad geeka magaalada muqdisho shirka kuleed yaa waliba warbaahinta la hadalay afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimi uusoona faahfaahin ku biyey walaa shirka loonku hadalay shirkaas waxa uu socon doonaa maalmaha soo socda si rasmi ayaana maanta uu u furmay waxaa maanta laga wada hadlayey ajandayaasha shirka maalmaha uu socon doono si weyn ayaana la iskugu afgartay ajandayaasha shirka maalmaha uu socon doono runtii shirkan waxaa looga arisan doonaa arrimaha sidii hore loogu socon lahaa dhammaystirka aqalka sare oo horay maaragtay dowlad goboleedyada ay u soo dhammaystireen qaarna ay dhiman yihiin sidoo kale iyo sidii loo raadin lahaa lacagaha aan weli la helin ee lagu qabanayo doorashada ee iman doonta ee aqalka hoose ee soomaaliya runtii ra-isul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ku ammaanay dowlad goboleedyada ilaa hadda soo dhammaystiray aqalka sare sida ay u ilaaliyeen qoondada haweenka isagoo sheegay in sidaas si lamida looga baahan yahay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee soddon boqolkiiba ee doorashada
shirkuun yaa dareero doona maalamaha lancayimna walibaana lanku aridoone sidii horey lanka sii socdo lahay dhammaystirka aqalka sare oo iyo dowlad goboleedyada qaar iyo dhimanyin xubnihii musharaxiinta ngahay meelahan kalena qaar yoonayo ha dhammaystireen iyo sidii lan raadi lahaayay lacagaha weli langhelna oo laka qabado doono doorashooyinka dalka dhini kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddi insaari dadkii rayidka hayay ee dhowaan ciidamada amisom iyo ka dileen gobolka shabeellada hoose guddigun yaa waliba ayo shalay in wasiirada amniga cadaaladda iyo arrimaha gudaha welibaana uusa sheegay ra-iisul wasaaraha inay gacanta la kahaaye askartii ku dambeeyey xasuuqii dadkii shacabka hayay xaqiiqdii waa arrin fool xun oo aad iyo aad aan uga danqannay haddaan nahay dowladda soomaaliyeed waxaa halkan igu soo booqday safiirka dowladda uganda iyo taliyaha sektarka iyagoo arrintii tacsi igu yimid halkan iyagana waan u sheegay shacabka soomaaliyeedna waa ugu sheegayaa waana ku soo celinayaa marna aqbali mayno raallina kama nihin in shacabka soomaaliyeed dhib loo geysto hadday tahay ciidamo amisom hadday tahay ciidamo soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed waa lama taabtaan haddii gacan ka gardaran ay wax u geysatana annagaa diyaaraha u istaagno noloona idmaday inaan xaqooda u istaagno saa darteed waxaan leeyahay waalidiinta soomaaliyeed eheladoodii sabar allah naga siiyo waxaan magacaabay guddi wasiiro ah wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka cadaaladda oo berri halkan ay kula kulmi doonaan safiirka iyo amisom arrintaas ayayna ka hadli doonaan insha allah waxaan rabaa in baaritaan lagu sameeya sida ugu dhaqsiyaha badanna loogu jawaabo waxna looga qabto safiirka iyo taliyaha waa ii sheegeen in dadkii gacanta falkaa geystay gacanta lagu hayo maxkamadna la saarayo sidaa darteed annagana waa dabagelaynaa wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkaga soo wargelinaynaa
hadalka ra-iisul wasaaraha dalkiya weliba uu saakeedey oo toddobaadi ka hor iyo ciidamada amisom iyo dad shacab ah iyo ka dileen gobolka shabeellaha hoose wasiirka wasaaradda shaqadii iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa daafuray tilaal oo daafuray tilaalka covid nneteen iyo weliba uu iska dhawaaqay in shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo waajibkeeta inayo qaadaan tilaalka cudurka covid nneteen maadaama lanku baahanyay inayo si joogtay oon shaqeeyaan gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowladda federaalk soomaaliya xasan abshirw maxamed oo munaasabada daafuriya sheegay in shaqaalaha dhammaan lanku baahanyay inayo qaadaan tilaalka covid nneteen
caabuqan covid nneteen in muddo ah oo culays badan ku hayay yaa maanta waxaan u joognaa in shaqaalaha dowladdu laga tallaalo ka hortagga cudurkaas runtii adduunka intooda kale tallaalkana waa waa la qaataa shaqooyinkoodana way wataan dowlad ahaan annagana muhiim ayay noo tahay in shaqaalaha dowladdu ummaddana ay u shaqeeyaan adeegii loo baahnaana ay qabtaan sidoo kalena caafimaadkooda iyo badqabkoodana lagu dadaalo sidaa darteed ayay wasiirka shaqada iyo wasaaradda caafimaadka laysla gartay ama muhiimad gaara loo arkay in shaqaalihii ay qaataan tallaalka
dhanka dambeyntii wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo shaqada arrimaha iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya sheegeena in shaqaalaha rayidka lankuwada baahanye ankanago anka dambeyntii wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ee weliba ayo sheegeen in shaqaalaha rayidka lankuwada baahanyay inayo qaadaan tilaalka covid nneteen iyo arrintaasi tii hajeedi aan weliba ayo erena
isbuucyada soo socda waxaa tallaalka covid nneteen qaadan doona dhammaan shaqaalaha dowladda sidoo kale wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada waxay ka shaqayn doonaan iyagoo kaashanaya hay-adaha w h o unisef in si siman loo qaybiyo tallaalada iyada oo la maareynayo nidaamyada kaydinta saxda ah tababarka tallaalayaasha si ay tallaalada ammaan ugu maamulaan la socodka qaadashada tallaalka gaar ahaan dadka u qalma iyo kuwa nugul iyo dhiirigelinta qaadashada tallaalka iyo sii wadidda badbaadinta bulshada xaaladaha halista ah ku jiraan ee caabuqa covid nneteen fadlan qaado tallaalka haddii tallaalkiina la siiyey in la qaadan waayo oo waqti isugu dhacana waa nasiib daro shaqaalaha rayidka ah iyo qof kasta oo soomaali ah waxaan u sheegaynaa tallaalkaas inuu yahay tallaal muhiima waajibna ay tahay gaar ahaan shaqaaluhu waa lafdhabarta bulshada waa dadka ummadda u khidmaynaya haddii ayagii ay shaqaynayaan qofkay u khidmayaan u imaanayo tallaalla uusan jirin macnaheed waxay ka dhigan tahay qofka shaqaalaha wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu faafiyo cudurkii oo cudurkii guriga uu tago iyo qofkii u imaanayay sida la alligeed waxaa waajiba shaqaalaha dowladda inay khasab ku tahay yacnaa lama heli karo qof lagu khasbayo isaga dantiisa qof lagu qasbahayo dhibashada ilaah bahaya laakiin ka hortag in la sameeyo marka waxaan soo jeedinaynaa oo maanta aan daafuraynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba inay waajib tahay in talaalka la qaato
ujeedka qaadashada tilaalka covid nneteen ee shaqaalaha dowladda ayaa weliba lankogolaya in la kayaraya khatarta cudurka covid nneteen iyo sidoo kaleed in shaqaalaha si toos ay u bilaabaan shaqada dowladda iyo oona lankuobsadaana cudurka covid nneteen welibaana hirgelintiisa isku kaaladahayna wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo guddiga shaqaalaha rayidka welibaana la bilaabo doonee qaadashada tilaalkan isbuucyadaha eedan dhinii kaleed wasaaradda bilaanti iyo horumarinta xuquuqul aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya weliba yawede ololaha wacyigelinta ka hortaga safmarka covid nneteen shaqaalaha waaxda arrimaha bulshada wasaaraddan iyo weliba yogeeka dugsiga labaatii kowda oktoobar ee degmada waaberi iyo ku qeybiyana afxirka ama facemaska iyo dareeryaalka jermis dilaha ee lankasow sanitizeska agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka mudane isxaaq xaashi jimcaale iyo weliba uuse kormeeray sidaan dareertay ololaha wacyigelinta cudurka coronavirus use oona la kulmi maamulka dugsiga labaatii kowda oktoobar ololahun iyo weliba isku kaaladahayn wasaaradda bilanti iyo hay-adda unisef soomaaliya iyo oona iska jiraan qeybinta agabka lanku horseedo safmarka coronavirus iyo inay dadka laka baraarujiya inayo qaadan tilaalka covid nneteen maadaama kiisasku cudurka iyo habadahayaan dhinig kaleed madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed ee yuusuf axmed hagar dabageed iyo weliba usageeka shir guddoomiyey kulanka guud ee arrimaha aanah amniga hirshabelle ee u kudhiyay magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixin guud ku dhugunsaday saraakiil hay-adaha ammaanka iyo madax- iyo oona madaxweyne ku-xigeenka oo la wadaagaan xaalada amniga ee magaalada anka dambeyntii weliba uu safaray saraakiilla xaqiijinta ammaanka magaalada iyo oo dhowaan ka dhihi doonta doorashooyin kulankun yaa waliba koyay kuryada xilila duleedka magaalada beledweyne uusa ku sugany xilila magaalada beledweyne duleedja uusa ku suganyay jenaraal xuud iyo ciidamo uusa hogaamiyow aana saytio siwiinhan ku horjeedaan maamulka hirshabelle dhiniga kaleed xubno ku tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guutada shanaad qeybta labaatii toddobaad yaa weliba geeka laanhilay tababar la xiriira meyna baarista tababarkan oo uusan dareerin labaatan kumida ciidamada muddo lix bilood ayaa weliba uu saahirimay geeka lahkireero geeka xerada ceel- ceelgale ee magaalada beledweyne tababarkan ayaa weliba uuse biyaayana khubro ku dareera hay-adda u n mas oo ah hay-adda miinooyinka ee qaramada midoobey taliyaha ciidamada guutada shanaad taliyaha ciidanka guutada shanaad qeybta labaatii toddobaad maxamuud xasan ibraahim ee kornel maxamuud xasan ibraahim yaa weliba uusan shahaadooyin guddoonsiiyey saraakiil iyo ee ciidanka tababarka uusan dhammaaday taliyaha ayaa weliba uusan ku hadalay muhiimadda tababarkan uusan leeyay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uusoona faray ciidanka in iyo een, weli tababarkanku kororsadan iyoon ka shaqeeyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed dhinihi kaleed muwaadiniin soomaaliyeed ee weliba iyo dhaawacyo shal duwan la hankajaysaday dalka koonfur afrika welibaanaha ku baahaya warar shal duwan oo ka eedan weerarka sayti laga qaadayay muwaadiniinta soomaaliyeed eena qeybtana ku hayaan dadka soomaaliyeed ee ganacsiga kale dalka sayti wararkuuna ku helahayna dalka koonfur afrika ee weliba ayaa sheegahaynan in la muwaadin soomaaliyeed iyo dhaawacyo la hankajaysaday dalka sayti welibaana lamaadan muwaadin magacyaal dhoolaha ka koobay xunduubey iyo jaceylow welibaana la sheegay in dhaawacyada iyo yo-iyin hano culusa weerarkan ayaa weliba uuse ka dhiyay een, deegaanka caray fontain oo ku tirsan een, magaalada cape town ee dalka koonfur africa welibaana la sheegay in kooxo burcad koonfur afrikaan iyo weeraren dhalinyarada sayti soomaaliyeed welibaana sidoo kaleed wararka iyo intaasaytii ka darahayn in xaalad kacsanaan ay ku teeganta meelo laga magacaabo Craf- eh, cryfontain oo kamid ah magaalada cape town ee dalka koonfur africa taasaytii oo la sheegay in laku weeraray een, dhalinyarada sayti weliba haata dareere baaritaano la sheegay in iyo sameeyaheen booliska welibaana maalmoogii lahadhaafay dareeray bob iyo qalalaaso ku teeganayay deegaanka sayti welibaana ganacsatada soomaaliyeed ee magaaladaas ay ku nool iyo walaac ku muujiyana dhacdadun ee kudhiyada deegaankaas dhugunsadayaal weliba haysan dhugunsahaytan warka hamignimo ee warbaahinta radio baydhaba haatana akhbaaraadka binaanka xiriirka caalamiga ee suxufiyiinta ayaa weliba sheegay in xaalad argagax iyo obsala iyo ku jarta iyo ee, iyo ka jaran iro suxufiyiinta ku howlgalo dalka afghanistan gaar ahaan bilaanta iyo ona intii een, iyo ona intaasaytii ka daran iniyo hadeereen boqolaal codsi oo kukooy wariyaal ku shaqeeyo gudaha dalka afghanistan kuliyad markii kooxda taalibaan iyo la wareegay magaalada caasimada ee dalkasayti kabul ururkan yaa bayaan iyo hasaareen waliba iyo ka sheegan in iyo heleen boqolaal fariimo oo lanku codsaday caawimaad si uun ku badbaadaan walyeelada ururkan taalibaan dhinaca kaleed guddiga ilaalinta suxufiyiinta ee fidija usain new york yaa waliba ayaa sheegan in kooxda taalibaan iyo toddobaadkan baarti guryo afar ku mid ah suxufiyiinta ku shaqeeya magaalada kabul meelaha iyo aan hanjabeen qaar ku mid ah shaqaale warbaahinyada bayaankun habahaya wali bayaankun iyo waliba usaabahay kuriyad markii tacdiil injaysi suxufiyiin dhowre aana saytio tabiyaayeen biyaan- binaanbaxyo ku dhiyaayeen qeybo ku mid ah gobolka nangahar ee ee ee kayaala bariga afghanistan toddobaadkii hore dhugunsadayaal warkii hamiignimaya antaninka dhan warka walibaasiin la socodsiyaano maxmed yare dhiniga farsamada nuur kalsoon yahay warkan warnimadeen timreedanku kulmaana sidaas iyo amaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu